magaalooyinka iyo gobollada dalka waxaa ka socota diyaargarowga maalinta ciidulfitriga ee soo socota magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaargarowga sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ayaa sare u kacay si ka duwan sidii ciidihii hore waxaa mashquul badan laga dareemayaa dukaamada lagu tolo iyo kuwa dharka lagu iibiyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay fursadaha maalmaha ugu dambeeya bisha ramadaan oo ay heli jireen daawarlayaasha beledweyne waxaa ka hor joogsaday fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay sida uu sheegay xasan cali maxamed sacfaraanka soomankii hore iyo soomankan farqi badanaa udhexeeya soom waxaana soo maray oo biibaxdan biibaxa ay soo baxday soom waxaana soo maray oo biibaxa anagoo ku jirno nagu dhashay soon ciidda aan ku dhex ciidni biibaxo soonkan laakiin soomankii hore maaha waa soon barwaaqo doorasho wax walba ay ku dhex dhasheen soonka shaqada way ku bilaabatay w macnaha soddon iyo shan shay lix qofood oo min soo saartay ninkiiba adiga kow iyo toban shay
maxaa tushaa noocyada waxdaa nooga sheegta dharka dumarka dharka ragga labadaba dumarka maxay kala yihiin saakooyin toobab cabaayado xijaabo intaba shaarar sarwaalo fudshaariyaal wax cusub soo kordhisay maxaa ka mid ah rajistiin mataqaanaa rajistiin waxaa ka mid ah garmanka oo sootaanada ee sansamani kado inta soo saarnay nuuradiin maxamed yuusuf oo dawaarlayaasha magaalada beledweyne ka mid ah waxa uu sheegay in bilowgii bisha ramadaan dhaqdhaqaaq fiican uu dukaankiisu yeeshay inkastoo labadii bilood ee lasoo dhaafay suuq la-aan uu dareemay saddex wiilaa ku shaqaynaa meesha alama qaadaana tahay habeenkiina waxaan gaarnaa ilaa iyo shan saac lix saac hadba sidii macnaha oo daalkaada uu ku xiran yahay macnaha waxtolitaankaaga iyo saa wax usoo saartid marka dharka loo badan yahayna waa cabaayado iyo xijaabo iyo baacweynayaal intaasay ka kooban yihiin marka dharka ragga ma tushin miya may may ani bardoona waay dharka haweenka le waa macnaha kastamarka hadba sida kuula imaado aan kula macaamilnaa haddii ay iila yimaadaan sawir ee tusaana sawirkaasaan u qaadanaa oo u talnaa haddii ay macnaha qaarkana yaqaano macnaha farsamadeenna oo macnaha yaqaano dooqeenna ugu talnaa ayagoo qanacsanna way baxaan qaarkaana aqooninoo isbareenaneh waxaan tusnaa sawiro ama waxay ku kalsoon yihiin inoola imaadaan waa qaybaha dambe oo tobanka dambe laakiin aniga ramadaan koob waa ii bilowda macnaha sasaankii oo ciidda waa dareensana macnaha haddii inay dhuudhuub igu soo gali rabaan shaxdooda inkasta oo hadday igu cusbeen macnaha qofka markao ay ku cusub tahay ramadaanka koowaad oo kale ciidda xarqaana koowaad aduu yahay oo dable camal ee marka waxaa waaye waa maka bixi kara ma ogtahay lix iyo soddon oo galaa markasaan lix iyo soddon u galina hadda waaba ka tabaabushaysta macnaha
nuurdiin hadaad waxaa sheegtay in xilligii doorashada dhaqdhaqaaqa uu suuqa aad hoos ugu dhacay haddana waxaa tiri dhaqdhaqaaqa sare usoo kacay maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan sidaan isla dhaheen iyo siday nagu noqdeen farqi weyna udhexeeya alxamdulilah horta ilaahay naga wadaya ama haddaas iska leh waxaan islahayn koogii horeeto barnaamijka ilihii dhaqaalaha iyo wax walbo nin walba oo macnaha kambeyn galaayo barnaamijkay wadaan oo dhan dhaqaalaha intay kusoo firdhinayaan marka wixii ay soo firdhinayaan xabad lee soo firdhiyeen alxamdulilah ilaahay annaga waa naga badbaadiyey ummadda ku waxyeeloodayna ilaahay macnaha u boobadhayo tan labaad markay baxeenna ilaahay mahadiis waxaa ee markay xoogaa tartiib tartiib beledweyne sideeda bannaanba markay madaxa kor usoo qaadaba suxul iyo jilibaa lagala daalaya marka hadda alxamdulilah kastoo way dhaantaa sida hore maxamed khaliif arbaca waxa uu sharaxayaa dalabka dharka naqshadaha ugu badan oo dadka magaalada ay xiiseeyaan cabaayadii xijaabkii horta siimbiri uu taagan yahay laakiin naqshadaha lagu daraa sida xijaabada haddii oo talmada ay tahay cabaayadaha haddii ay tahay talmada kala nooca bacweynayaasha oo sidoo kaleente ah marka ayagaa dhowr nooc kale ah marka sanad walbana talmo cusub waa imaada kuwo badanaa u dambeeyey haddii noqoto xijaabaha cabaayadaha hadday noqdaano talmooyin cusubaa soosoo kordhisin marka aan tolnaa maya waxyaabo badan waaye sida hadda inta laguma soo koobi kara ambareelada ka mid ah adoole ay ku diideen gacnaha inta badanna gacmaha laga bedelaa gacmaha ay nooc gacmaha marka laga bedelaa weliba xilliyada ugu fiican tahay waa xilliyada ramadaanka oo hadda aan ku jirno marka waa kaasa maalinkii meeqashii ugu yaraan tuli kartaa wallaahi hadba si waaye adeeg kugu xiran tahay fadhigaada mar waxaa jirto iska mashquulaysid laakiin inta badan shan joogaa lasoo saaraa qofkiiba ma badna ma badna way dhacdaa laakiin ma badna inta badanna waa annaga macnaha taxadiraan sameynaa si oo macnaha buuq oo meesha ugu dhalanin laakiin ma badna subaxi ruuxa ugu dambeeya waxaan siinaa subaxi iidda laakiin nuuraddiin maxamed yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan naqshado cusub oo ay iyagu hindisaan taas oo ay dadku aada u jecel yihiin maasha allah barada waxaa ka mid ah dharka caroosyada oo sida garamaanta oo kaleeto fashionka ah habeenkii ay isku horleeyihiin ma ogtahay gabarta iyo saaxiibkeed ee iscalmadeen garamaan oo waxaa jirta oo dabeysti ah oo afaaraha cashadoo kale la dhahayo iyo afaaraha soo dhoweynta oo igada ciyaarta oo kaleeto waxaa ka mid ah garamaan rajistiin ah qaybta dambe lastiig waayo ayadoo ilyar la gelinayo oo xabadka horeeto oo maxaan kaa qarsada la dhahaya jirta garamaan ah marka wax walbaa macnaha ay ka kooban yihiin hal iyo labo inta maku sheegi karno waxaa wanaagsaneed macnaha sawiradoodana inaan soo bandhigno insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badanaan idin tuseena xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne